bismi illaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan qodobada caawa aad maqli doontaana waxaa ugu doorka roon maamulka gobolka banaadir oo maanta dahafuray tababarka fulinta qorshaha dakliga iyo aqoondhiska habraaca maamulka dakliyada gobolka banaadir wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khiraadka badda ee maamulka galmudug oo xilka u kala wareejiyey agaasimihii hore ee wasaaradda iyo agaasimaha cusuba kulan lagu taageerayo doorasho qof iyo cod ah oo ay dowladda dowladda federaalka soomaaliya ka hergelinayso dalka oo lagu qabtay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraana dhallinyaro soomaaliyeed oo ku xihan xabsiyada liibiya oo dalka lagu soo celinayo akhbaaraadka dibaddana waxaad ku maqli doontaan wadahadallada saddex geesoodka ee u dhexeeya iiraan iyo maraykanka oo weli socdo qodobadaas iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan ee u diyaargarooba
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
mar kale habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leeyahay intaasi waxay ahaayeen qodobada caawa kuwoodii ugu door korona haatanna ku soo dhowaada ayagii oo faahfaahsan maamulka gobolka banaadir ayaa maanta dahafuray tababarka fulinta qorshaha dakliga iyo aqoondhiska habraaca maamulka dakliyada gobolka banaadir cabdisalaan juuleh ayaa warkaasi faahfaahinayo maamulka gobolka banaadir ayaa maanta si rasmi ah magaalada muqdisho kaga daafuray tababarka fulinta qorshaha dakliga iyo aqoondhiska habraaca maamulka dakliyada oo socon doona muddo shan maalmood ah daafurka tababarkan waxaa goobjoog ahaa agaasimiyaal ka tirsan maamulka gobolka banaadir mas-uuliyiin ka socda maamulka gobolkan ka qaybgalayaasha iyo sidoo kale agaasimaha guud ee maamulkii maaliyadda gobolka banaadir waxaana si rasmi ah u daafuray tababarkan guddoomiye ku-xigeenka maamulkii maaliyadda gobolkan ciise guure inta tababarka uu socday ayaa lagu soo bandhigay aqoon iswadaarsi ku saabsan fulinta qorshaha dakliga iyo aqoondhiska habraaca maamulka dakliyada waxaana sidoo kale ka qaybgalayaasha dhankooda ay ka dhiibteen aragtiyadooda tababarkan maalmaha soo aadan socon doona ayaa ugu horeyn waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee maamulkii maaliyadda gobolka banaadir nuur cusmaan kaalshe tababarka marka sida caadiga ah ma ahan tababaradii inta laysu yimaado lagu kala tegi jira maaha saan sheegnay qorshahaas maalgelinta iyo wakhtiga badan la soo geliyey ayaa la rabaa in la dhaqangeliyo oo saamayntiisa iyo isbeddelkiisa iyo horumarkiisa la arko sidaas darteed mudana guddoomiye shaqaalaha maanta meeshaan fadhiya waxay mas-uul ka yihiin kobcinta dakhligaas si maalinla ah iyaga ayaa gacanta ku haya oo gacanta maaragtay ii sheeg ku haya oo ka shaqeeya xiri doona shaqaalaha kale ee dalka guud ahaan oo nidaamkan dakhliga sidoo kale uu ka socdo oo nidaamka tax administrationka iyo guud ahaan hannaanka sistamka loo hagaajinayo dalkao dhan uu ka socda gudoomiye ku-xigeenka maamulkii maaliyadda gobolka banaadir ciise guure oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in tababarkan uu kusoo aaday wakhti muhiim ah wuxuuna carabka ku dhuftay in si rasmi ah maanta loo daafuray waa maalin kale oo muhiim ah oo taariikhi ah inaan maanta goobjoog u wada nahay annagoo isu diyaarinayno in shaqaalihii waaxaha dakhliga loo carbiyo amba loo tababaro amba aan ku hubayno xirfaddii ay ku fulin lahaayeen qorshihii kobcinta dakhliga gobolka banaadir oo aan ansixinnay bishii ramadaan bartamaheedii waxaan rabaa marka hore inaan u mahad celiyo akhyaartii iyo agaasinkii ka soo shaqeeyey muddadii kontonka cisho eheedna xog aruurin samaynayay waaxaha dakhliga iyo bulshada ku dhaqan gobolka banaadir qeybeeda kala duwan la tashiyo badan kala sameeyey maanta waxaa ilaahay mahaddiisa inaan u fadhinno daafurka tababar loo samaynayo dhammaan shaqaalaha waaxaha dakhliga si ay u hergeliyaan qorshahaasi kobcinta dakhliga gobolka banaadir iyo in uu gaaro isku filnaasho waxaan isleeyahay qorshaha labada kun labaatan iyo lix ilaa labada kun iyo soddonka keliya warqado amba dukumenti aan xafiiska dhiganna ma ahayn waxa aan maanta u fadhinaa waxay tahay in shaqaalaheennana si loo hirgeliyo ayagana lagu tababaro xirfadooda la kordhiyo la baro shuruucda qaabka dadka ay ula dhaqmi lahaayeen u wacyigeli lahaayeen bulshada arrimaha hadday ahaan leed canshuuraha ee, uga guuri lahaayeen habraacyada ku dhisan maniwaalka iyo gacanta oo digital ay u gudbi lahaayeen nidaamyo casriyeysan si ay ugu shaqeeyaan maasantiin si rasmi ayuu noogu daahfuran yahay tobabarkeena maanta wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee maamulka galmudug oo xilka u kala wareejiyey agaasimihii hore ee wasaaradda iyo agaasimaha cusuba cabdulaahi warsame ayaa galmudug ka soo diray mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta ka qayb galay munaasabadda xilwareejinta agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda galmudug munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda galmudug wasiirka qorsheynta wasiiru dowlaha caafimaadka iyo madaxa bangiga dhexe ee galmudug kuwaasi oo dhammaantood muujiyey muhiimadda munaasabadan ay u leedahay horumarinta hay-adaha dawliga ah agaasimihii hore ee wasaaradda cabdirashiid maxamed cabdi ayaa ka jeediyey munaasabadan hadal dheer oo uu kaga warbixiyey marxaladaha kala duwan ee wasaaraddu ay soo martay muddadii uu xilka hayay waxaa sidoo kale uu ballan qaaday in uu la shaqayn doono agaasimaha cusub si loo amba qaado horumarka la gaaray mashaariicda ugu weyneedo aan aan aan fuliyo xilliga aan la joogay oo aniga aan ugu xil saarnay wasaaradda waxay ahayd wasaarad mashruuca dekedda hobyo oo kalu- ee kalluumaysiga ah oo runtii aad u anfacay dadka aad u hirg- u hirgalay waxaa kaloo oo aan dhisnay xarunta tababarada kalluumaysiga oo degmada hobyo aan ka sameynay Ee, waxaan dhisnay wasaaraddan waxaan kaloo dhisnay laba xarumood oo ku taallo caabadwaaq iyo iyo dhuusamareeb oo aan ugu talagalnay in kalluunka laga distribute gareeyo laga- looga geeyo magaalooyinka qaar qorshahan ugu weynaay wuxuu ahaay in kalluunka uu gaaro xuduud etoobiya ka baxo marka waxaan rabaa inaan ballan qaadayaa wasa- agaasimaha inaan lasii shaqayn doono intii karaankeyga ah dhankiisa agaasimaha cusub ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda galmudug xasan cabdulaahi cumar ayaa u mahad celiyey dhammaanba mas-uuliyiinta iyo howlwadeennada ka qayb galay munaasabadan isagoo tilmaamay inuu xoogga saari doono horumarinta iyo kobcinta kheyraadka badda waa ka mahadnaqayaa kulanka iyo isu imaatanka runtii maanta aniga kelmad badan iima furna shaqo iyo mas-uuliyad iyo culays waa waxaa naloo dhiibay laakiin nasiib wanaag anigoo kaashanayo agaasimihii iga horreeyey khibraddii iyo waayo aragnimadiisii wasiirkuna runtii uu lafdhabar u yahay siyaasaddii iyo hogaamintii wasaaradda ayaan garabsan doonaa wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka galmudug daahir faarax fiidow ayaa sheegay in isbeddelka iyo isku wareejinta xilalku ay tahay hannaan muhiim u ah dhismaha dowladnimada islamarkaana ay ka tarjumayso biseel siyaasadeed iyo horumar isbeddelka waxaa laga yaabaa dadku inay necab yihiin laakiin waxaa ku jira een, xigmado badan ayaa ku jira runtii midda ugu horeysa waxaa weeyaan in qofkii hore usoo shaqeeyey oo institutionkan ka shaqeeyey oo horumarin ku sameeyey in si kale looga faa'iidaysto haddana oo meesha uu joogo laga bedelo meel kalena oo maaragtay bulshada fursad kaloo ugu adeego in la siiyo sidoo kale wasiirka qorsheynta galmudug cabdiraxmaan xayle ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ay u leedahay bulshada reer galmudug isagoo u mahad celiyey mas-uuliyiintii hore ee shaqada soo qabatay wasaaradda eh, kalluumaysiga iyo kheyraadka badda runtii markii la yidhahdo galmudug qorshayaasheeda ama qorshaha hadda aan diyaarinay ee la yidhaahdo galmudug transformation plank qorshaha horumarinta statetka ee galmudug ee shanta sano waxay u tahay lafdhabar runtii sida ogtihiinba Eh, meelaha aan hadda ku faano ee maaragtay investmentiga aan u rabnana waxay u tahay basi u tahay Eh, adduunka o dhanna hadda waxyaabaha uu raadinayo waxay tahay saddex shay uu raadinayaa waa xoolihii waa beerihii waa kalluumaysigii ugu dambeyn wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda galmudug garaad yuusuf maxamuud ayaa ku ammaanay agaasimihii hore dadaalkii dheeraa ee uu ku bixiyey horumarinta wasaaradda tan iyo aasaaska galmudug waxaana si diiran oo u soo dhoweeyey agaasimaha cusub waxaan rajaynaynaa in eh, waxqabadkii agaasimuhu uu soo sameeyena runtii aan uga mahad celinno anuu runtii qiraya inuu runtii ahaa agaasimo dulqaad badan runtii duruufo adag oo galmudug markii dib loo sameeyey magaalada cadaadug oo runtii aysan waxba jirin Een, runtii halkaas ka soo bilaabay anigu dee wasaara beriga een, maamulka xildhibaanan ka ahaa Eh, si fiicanaan agaasimaha isu naqaanay markii runtii xilka loo dhiibaayey kadibna waa ogsoontii dad badan halkaan jooga ogsooyin duruufaha galmudug ay soo martay iyo maanta meesha ay joogto marka waxaan dhihi karnaa xaqiiqdii wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda meesha ay joogto cabdirashiid agaasimo cabdirashiid dadka soo gaarsiiyey ayuu lambarwanka yahay marka arrintaas aan rabnaa inaan uga mahad celinoo dhahno runtii waa ku mahadsan tahay munaasabadan xil wareejinta ah ayaa qayb ka ah dadaalada lagu xoojinayo hufnaanta iyo isbeddelka hay-adaha dowladda galmudug kulan lagu taageerayo doorasho qof iyo cod ah oo ay dowladda federaalka soomaaliya ka hirgelinayso dalka oo lagu qabtay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan cabdishakuur cusmaan ayaa beledweyne ka soo diray
kulankani oo lagu taageerayay doorashada qof iyo codka ah oo ay dowladda soomaaliya ka hirgelinaysay dalka ayaa ka qabsoomay magaalada beledweyne waxaana kulanka soo qabaqaabiyey qaar ka mid a bulshada magaalada beledweyne bulshada ayaa sheegay in ay faa'iido weyn ka dhex arkayaan doorashadan dowladda soomaaliya ay ka hirgelinaysa dalka oo ah qof iyo cod waxaana ay sheegeen in awoodda shacabka loo soo dhoweeyey qaar ka mid a bulshadii ka hadlay goobta ayaa si weyn u mahad celiyey mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda soomaaliya ee go'aansaday in doorasho qof iyo coda dalka uu aado waxa ugu muhiimsan waxaa waaye inaan doorashada qof iyo codka ee dalka u diyaargarowno waxaan rabnaa sidaasoo kale inaan u mahad celinno dowladda soomaaliya oo madaxweyne xasan sheekh uu u hogaaminayay maadaama konton iyo shan sano kadib maanta aan masiirka halkaa u fidhinna ay tahay odayaasheena waxaa laga yaabaa wadaer xasan ka mid yahay in ayaga ay soo codeeyeen ama uu yaraan xitaa ay goobjoog ahaayeen laakiin anigii inta ila midkii dhallinyarada meeshaan fadhisa waxaa macquula inaysan weli fursaddaas helin marka dowladda soomaaliya ee madaxweyne doctor xasan sheekh maxamuud uu hogaaminayay ee konton iyo shan sano kadib ku dhiiraday in masiirkiina aan ka tashanno oo maanta haddii shalay lamagalaa iyo meel kale loogu tashanaya aan maanta hoolkaan oo xaafaddeena aan ugu dhex tashanno oo aan codkeenna halkaan ka dhiibanayna iyo masiirkeenna iyo dadka aan waxla qaybsanayna aan halkaan ka caddaynayna waxaa fursaddaasina siiyey oo aan rabnaa inaan ugu mahad celiniyo madaxweynaha qaranka waana soo dhowaynaynaa doorashadaasi qofkii codka anigoo ka wakiila oo ku hadlaya afka dadkayga waan soo dhowaynaynaa doorashadaasi qofkii codka sida wacan aan ugu qayb qaadan doono inaan ka dhex muuqan doono waxaa halkaan baaq ugu diraynaa walaalkeen amiin xasan allow oo asigana garwadeen ka ah doorashooyinka guddiga oo ama ka shaqayn doona shaqaalaha laga qaadanayo beledkan oo ka shaqaynayo magaalada beledweyne anaa ka qayb qaadan doono annagana inaan ka mid noqono aan rajaynayno waa inaan dhammaanteen u diyaargarownaa saa wiililii gabdhoolana xooggana saarnaa
dhallinyaradiinaan haddii hadda ka hor mugdi lagu jiro waxaad moodaa hadda mugdiga in laga baxay fadhiga ha laga kaca shirarka ha la badiyo waxaan oo maalin isu yeer ama qof oo idin yeera sugaysiin ma ahana idinka dhallinyaradiina ama dhallinyarada guddigooda guddoomiyaha ku-xigeenka gabdhaha dhallinyaradaa laga rabaa odayaasha waa daaleen soo baxa diliyadaa tartiibay soo hadaafay waa idin imaanaya idinku gacan sayri maayaan laakiin yaa la rabaa u yeeridda dhallinyaradaa laga rabaa agaasimaha hadda wuxuu sheegay barnaamijkii nagu soo wajahnaa waa ninkii ugu horreeyey oo ama state ku jiro ama federaal ku jiro oo noo yimaado hordhacow noogu keena digniinaa nala sii marka yaa nala gaadin beri diyaaraddii lagu yimaado waxay dhinacayla kala tuurtuurto shallaay noqonaysaa hadda aan diyaargarowno shirarka aan badinno kalon bogaadinayaa in laga qayb qaato arrimaha doorashooyinkii hadda soo socdo nooceen rabta ha noqdaan doorasho qof iyo cod hadday noqoto iyo haddii midii lagu heshiiyeyba ay noqoto waxaa idinkula dardaarmayaa in laisgarab istaago midnimo la muujiyo dhalinyaro soomaaliyeed oo ku xirnaa xabsiyada liibiya oo dalka lagu soo celinayo daahir abshir ayaa faahfaahinaya wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya cabdisalaan cabdi cali dhaay ayaa kulan wadatashiya waxa uu la yeeshay dhibkiisa dalkaasi libiya daahir albedri labada mas-uul ayaa ka wada hadlay sidii loo horumarin lahaa xiriirka labada dal iyo sidoo kale iskaashiga saaxiibtinimo ee ka dhexeeya dalalka soomaaliya iyo libiya wasiirada ayaana si gaar ah waxaay diiradda kulankoodan ugu saareen arrimaha tahriibinta iyo sidoo kale socdaalka sharci darrada ah gaar ahaan ee dhibaatada haysata dhallinyarada soomaaliyeed ee maalin kasta ku dhinta xeebaha dalka libiya wasiir cabdisalaan ayaa mar kale ku celiyey inay ka go-an tahay la dagaalanka kooxaha dembiilayaasha abaabulan iyo sidoo kale kuwa dadka ka ganacsada ee dhibaatada u geysta muwaadiniinta soomaaliyeed sidoo kale labada mas-uul ayaa isku raacay in maalmaha soo socda dalka dib lagu soo celiyo ilaa afar boqol oo dhallinyaro ah kuwaasoo tahriib ku galay dalkaasi libiya islamarkaana waayii ugu dambeeyey dhibaatooyin xoogan ku wajahayay xabsiyada dalkaasi ugu dambeyntii labada wasiir ayaa isdhaafsaday aragtida ku saabsan xaaladda gobolka iyo sidoo kale kuwa caalamka iyagoona ku heshiiyey in labada wadan ay iska kaashadaan arrimo fara badan oo ku saabsan la dagaalanka argagixisada iyo sidoo kale arrimaha amniga ee geeska afrika dhegeystayaal weli waxaad la socotaan warka habeen idaacadda juhar markana akhbaaraadka dibadda ilawareedyo ka tirsan xukuumadda bakistan ayaa warbaahinta b b c da u sheegay in wadahadallada saddex geesood toos ah oo u dhexeeya maraykanka iyo iiraan oo bakistan oo ay dhedhexaadinayso uu haatan socdo hadda ka hor waxaan sheegnay in wadahadalladan ay u socdeen si dadban iyadoo loo marayo dhedhexaadiyaasha bakistan war wixii dalay dibadda inaga soo gaaray caawa aad kala socoteen idaacadda jawhar intaas ayaan ku joojinayaa anigoo cabdisaale ayaana idinla socodsiinayay intaan warkan warkiisa xiga ku kulmi doonaan sidaas iyo nabadgelyo